munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka bari ee kan degmada boosaaso ayaa looga hadlayay horumarinta degmada waxaana dhanka kale lagu taageerayay hadalkii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ee ahaa in imaaraadku uu sii wado tababarada uu siinayo ciidamada badda puntland ee b m b f munaasabada oo ahayd mid si hersara loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha dowlada puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas sanataro ka socday aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda puntland isimo waxgarad ururada haweenka mas-uuliyiin kale iyo bulshada qeybaheeda kala duwan cabdisalaam bashiir cabdisalaam gudoomiyaha kumeel gaarka ee degmada boosaaso iyo gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado oo ugu horeyntii hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedka munaasabadda
run ahaantii waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay inaan maanta halkaan isugu nimaadno munaasabadan quruxda badan oo aynu ka duulayno sidii shacabka reer boosaasood ama shacabka gobolka bari gaar ahaan reer boosaasood looga wada hadli lahaa waxqabadka looga wada hadli lahaa horumarka magaalada looga tashan lahaa sidii loo heli lahaa shacab midaysan waxaa weeye wadi inaanu dadweynaha siinayno iyo xafladda waxay taaran tahay ama ujeedadaedu tahay go-aankii dowladda puntland ay ka qaadatay isqabqabsigii iyo muxuahay wixii ka socday xamar ee madaxweynuhu uu halka u yimi iyo shir saxaafadeedkii uu ku qabtay hay-adda b m b f wixii ka soo baxay in dadka muxuahay looga warramo qaar ka mid a nabadoonada iyo mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa sheegay in degmada boosaaso ay u baahan tahay in loo hormariyo islamarkaana lagu sameeyo isbeddel ballaaran iyagoona dhanka kala taageeray hadalkii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ee ahaa in imaaraadku uu sii wado tababarada uu siinayo ciidamada badda puntland khudbadii taariikhi ahayd go-aankii taariikhi ahaa oo uu madaxweynuhu gaaray arintaas dhawaamaar madaxweynaha waa ku taageersannahay degmada waa soo dhaweynaynaa wax kastoo waxqabada oo horumar ay samaysay go-aanka madaxweyneha waxaan ku taageeraynaa annagu waxaan u jeednaa ciidan shaqaynaya ciddii gacan siinaysay inaanu taageerno soo dhaweyno waa ku khasbanaa maxaa yeelay iyagii baa noo fududaynaya wax kastoo waxaan runtii bogaadinayaa rag badanoo soo jeediyey oo cali ceelaaya ka mid yahay waxawey magaalada waxay u baahan tahay waa hooyadii puntland wey in xog laysa siiyo in layswaraysto in wixii khaldan la tilmaamo in waxa saxa inoo ah la dhiirigeliyo waxaynaga khaldana in la tilmaamo oo sidii aynu u sixi lahayn farta lagu fiiqo lagana shaqeeyo inay inoo saxmaan madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayaa munaasabada ka soo jeediyey khudbad dheer oo taabanaysa dhinacyo badan taas oo uga hadlayay amniga horumarinta degmada ballaarinta iyo dayactirka dekada boosaaso iyo isku tashiga bulshada
haddaan ugu hormaro arrintan ciidanka difaaca badaha puntland waxaan kaga hadlay war-saxaafadeedkaygii waxay qabtaan meelaha ay kala joogaan shaqooyinka ay qabtaan oo kala duwan waxaa la yidhahdaa ciidanka ilaalada badda laakiin ciidanku badiga beri waa ka shaqeeya laba kunoo ciidana oo tababaran oo akhlaaq leh oo dishidiriin leh oo si fiican loo dhaqaaleeyo oo hadday intay in ka badan lagu sii dari lahaa dalka dhan difaaciisa aan run lahaa waa kaga gami kartaan way ciidankeena madaxweynihii dalkan ay meel kasta oo puntlandna waajib baa iga saaran wixii aan ka qaban kara inaan ka qabto wixii horumar aan geersi kara inaan gaarsiiyo waajib baa iga saaran marka qofkii cabdiweli mucaanad ku ah dee cabdiweli ku noqo laakiin horumarka dalka hor istaaga oo xumaana ka shaqayn waxaan sheegayaa marka boosaaso waa qurxinaynaa waana habaynaynaa shaqadii qaalkacya laga qabtay mid la mid ah oo ka wanaagsan baan ka qabanaynaa hadda boosaaso su-aashu waxaa weeye idinku diyaar ma u tihiin